bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdibare oo ka qayb galay munaasabada xuska maalinta yurub xildhibaanada golaha shacabka oo ka dooda hirgelinta heshiiska lagu dhisay ururka eeged ee ay soomaaliya xubin ka tahay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo xilka u kala wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore howlgal ka dhacay gobolka mudooga oo lagu dilay horjoogo ka tirsan al-shabaab warkaa dibaddana waxaad ku dheegeysi doontaan maraykanka shiinaha oo ku heshiiyey inay dhammaan cashuuraha muddo sagaashan maalmoodta ay ku dhimaan qodobadaasi wixii kusoo kordhaa ayaad ku dheegeysi doontaan hadduu eebeynoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan isagii faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa ka qayb galay munaasabada xuska maalinta yurub yurub day laba kun iyo shan iyo labaatanka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in maalintani ay astaan u tahay iskaashiga nabadda midnimada iyo horumarka sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay doorka muuqda ee midooda yurub uu ku leeyahay taageerada soomaaliya ee dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha gargaarka bani-aadinimada iyo dib u dhiska waxa uu carabka ku adkeeyey ra-iisul wasaaruhu muhiimadda ay leedahay in lasii xoojiyo iskaashiga labada dhinac si loo gaaro horumar waara iyo nabad buuxda ra-iisul wasaaraha waxa uu carabka ku adkeeyey in hadafka dowladda uu yahay qabsashada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda dhammaan gobolada dalka soomaaliya waxa uu intaa ku daray in aynan jiri doonin doorasho dadban islamarkaana ay dadka soomaaliyeed go-aan ka gaari doonaan cidda markaas hogaamin doonta xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooda hirgelinta heshiiska lagu dhisay ururka eged ee ay soomaaliya xubin ka tahay cabdisalaam joola ayaa warkani muqdisho kasoo diray mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa halkan oo xarunta filla hargeysa waxa ay ku yeesheen mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa fadhiga maanta waxaa joogay in ka badan boqol iyo afartan xildhibaan waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe marka kulanka uu furmay ajendaha kulanka maanta waxa uu ahaa heshiis ay wadagaleen wadamada soomaaliya iyo urur goboleedka igaas oo ay keentay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya cali balcad isagoona xildhibaanadu u akhriyey heshiiska ay wadagaleen ururka igaas iyo sidoo kale dowladda federaalk ah ee soomaaliya ciladahaas jiro faraha badan oo aad taxday ay isaga kaashadaan dabcan waa ku kala duwanaan karnaa ra'yi ahaan laakiin soomaaliya haddaanay ahaan lahayn ciidamadii admis ama amson ee u soo gurmadeeyey sanadkii laba kun iyo toddobadii halka maanta aan fadhina ma aanan fadhin lahayn marka waxqabadka ciidamada waddanka yimid waa ku kala duwanaan karnaa laakiin ciidanka inay aas-aas u ahaayeen soo kabashadii soomaaliya inay dib u kabato inay aas-aas u ahaayeen welina qaar badan oo ka mida ay dhiiggooda usii daadinayaan inaan qirno aad ayay muhiim u tahay ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo lix kun oo ka yimid waddamo kala duwan ayaa dalkeen ku dhiig baxay oo ku geeriyooday si ay noo garab istaagaan marka inaan ka abaal dhacno maaha dabcan wixii wanaago aan la qaban karno inaan la qaban ayaa muhiim u ah waa run internal conflict anaga dhexdeena ka jirta yaa waxyaabo badan naga hortaagan yaa waxyaabo badan kalifaysa mataqaanaa inaan sida heerkii aan u baahnayn adduunyada inaan ka taagnaano inaan ka taagnaano marka inaan xooga saarno siduu soo jeediyey kooshin waa la qabaa intaasi kadib qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay wasiirku weydiiyeen su-aalo kala duwan oo ku aadan heshiiskaasi iyadoona dhankiisa wasiiru dowlaha uu ugu jawaabay su-aalahooda marka su-aashii noo taagan waxay tahay dalta annaga aan ka leenahay maxay maxaynoo faa'iido aan annaga faa'iidayno maxay tahay oo aanan ahayn in annaga dalaheenna aan hilmaanno oo aan ku walaacno igaana idiin faragelinay ee aan muxuu ahay mushkulado fara badan aan kala kulano
su-aashayda waxay tahay markaa kontribuyuutkii loogu talagalay inay igad lagu darsado wasaaraddu ma haysaa oo ma u diyaarisay bajetkana ma lagu daray waxaa la ansixiiyey agreementkan laba kun iyo labaatan iyo saddex bishii lixaad laba sana laga joogaa marka wakti dheer buu qaatay in la keeno goraha ma wax caqabadaa jiray maxay u qaadatay waktigan badan uu u qaatay waxaan rabay qodobkaasi inaad noo bayaaniso oo aadaan u fahamno sida guud waxaan soo dhawaynayaa ee heshiiska igad ee dowladda jabuuti oo runtii ah xarunteeda ay tahay iyo hiil walaal ee runtii soomaaliya ka howlgalaba waa bogaadinayaa kuma qorno ciidana kuma qorno marka waxaan rabaa inaan fookuska saarno heshiiska waxa ku qoran iyo inaan ka doodno tan kale waxaa waxaa laga doodayaa caqabadaha dhexdeena ka jira iyo dhibaatooyinka dhexdeena ka jira waa arrin u baahan in laga doodo aad ayay muhiim u tahay laakiin mid heshiisku qusaysa maaha iyadana waa mid u baahan in si gaara looga doodo halkan aan taaganahay maxaana dhigay dhibaatooyinkan aan sameeyeen see u xallin karnaa waa arrin u baahan in si gaara looga doodo marka heshiiska wax quseeya maaha tan saddexaad heshiiska in la dhex galo oo qodobada qaarkiid laga doodo maanta maaha maanta waa bilow waa mabaadii guud uma maanta laga hadli karaa marka su-aashuu inuu weydiiyey saaxiibka fior waxaan leeyahay marka lasoo akriyo faceka labaad mataqaanaa riidinka labaad yay noqon doontaa walaashay su-aasha ay weydiiso ahayd musharixiinta dalalka dabcan dowladda soomaaliya ayaa iskale talada iyo mataqaana hadda sida ay u gaaminayso ayadoo fiilinaysa fursadaha jira ayadan wax heshiiskan quseeya maaha laakiin waa arrin kaloo haddaad u baahantaha si gaar aad noogu yeeran kartaan haddaan nahay wasaaradda arrimaha dibadda diyaar waxaan nahay inaan idinka qancinaan cumar waa fiican yahay wuxuu yidhi hore ha loo socdo ambasador cabdisalaam wuxuu yidhi igid hala fasiro igid waxay u taagan tahay urur goboleedka horumarinta waa intergovernmental on development sideed waxaa loo sameeyey inay ka shaqayso horumarinta gobolka waxayna qusaysaa may waa laga marka dambe waa laga reebay kaas bilowga hor u ahaa hadda waa intergovernmental on development egad awal waxay ahaan jirtay egad oo d d wadata laba d wadan jirta waagi la sameynaya laakiin hadda waxaa lagu soo koobay urur goboleed dambeyn sheekh aadan madoobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo xiray fadhiga golaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa xilka u kala wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga gobolka ee guddoomiyey ku-xigeenkii hore aweys muumin ayaa shabeellaha hoose kasoo diray gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa maanta xilka u kala gureejiyey guddoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore kadib munaasabad ka dhacday degmada afgooye munaasabadda waxaa kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenada gobolka maamulka degmada afgooye iyo mas-uuliyiin kale waxaana ugu horreyn hadal ka qaatay guddoomiyaha degmada afgooye ahmed duqa magaalada isugna waxaan leenahay guddoomiye soo dhawow waxaa lagu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaamniga gobolka shabeellaha hoose iyadoo lagu jiro xaalad amni iyadoo lagu jiro xaalad xasaasi ah waxaan rajeynaya insha allah inaan xilkaas ilaah kuu fududeyn doono maamulka degmada haddaan nahay annagana insha allah sidii guddoomiyihii hore aan ula shaqeynay aan adigana kula shaqeyn doona haddii ilaa yidhaahdo maanta keliya waa dardaaran waa soo dhaweyn wixii dardaaran guddoomiyaha iska leh waxaan ku leenahay soo dhawow mar kale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xilka wareejiyey mudane cabdiraxmaan cali maxamed ayaa sidoo kale goobta ka hadlay xilkan guddoomiyaha amniga gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose waa shaqo aada muhiim u ah waa shaqo kaa rabta maaragtay inaad si badan iyo tanasulaad badan iyo shaqooyin badan aad ka qabato waa kugu soo dhoweynaa mar koowaad iyo mar labaad wax alla wixii maaragtay aan kaaga khibrad badanahana waa kuu joogaa oo nin hadda meel dheer aaday maahi waa kuu joogaa waa kuula taaganaya taladeyda iyo tusaalahayga soo dhawow mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad saciid maxamed cabdi guddoomiye ku-xigeenka cusub oo dhankiisa hadal ka qaatay ayaa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta dhinacyada amniga ee gobolka waxaan codsi u ahay in la iigu duceeyo waxa ummadda soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed khaasatan gobolka shabeellada hoose laigu aaminay oo la ii doortay ama la ii magacaabay in la iigu kaalmeeyo la iiguna duceeyo waxaan marti idinkaga ahay sida aad hadeertaan iisoo dhaweyseen si ka sii baaxad badan oo ka joogtaysan in xilkaas la iigu garab galo sidoo kale dhammaan bulshada aan halkan ka soo qayb gelin ee reer koonfur galbeed khaasatan ree shabeellada hoose waxaan ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan dhaqanka dhallinyarada mataqaanaa culimada culamaa udiinka aqoon-yahanada beeraleyda xoolo dhaqatada ardada hooyooyinka dhammaantood inay ila shaqeeyaan oo halkaas sidii ilaahay igu garabgeli lahaa ay igala shaqeeyaan aan ka codsanaya
intiinaana dee gooljoogaaad batihiinoo si khaasa idin kaga codsanay ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najac ayaa gudoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga gobolka kula dardaarmay gudashada waajibaadkiisa qaran sidoo kale u mahadceliyey gudoomiye ku-xigeenkii hore mudane cabdicasiis xasan maxamed barta gareen oo usoo magacaabay walaalkiina ciise maxamed oo runtii mas-uuliyad culus ah xilka marka laguu soo magacaabo waxaa laga yaabaa inuu kuu fudud yahay marka koowaad laakiin shaqada lagaa rabo markaad aragto mas-uuliyaddu aaday u culusta khaasatan waktigan hadda lagu jiro in laguu soo magacaabo guddoomiye ku-xigeen amni si gaar ah gobol baaxad weyn leh bulshada ugu badan koonfurta soomaaliya markii laga reebo gobolka banaadir ay ku nool yihiin duruufaadka dadkiisa ay ku nool yihiin ay kala duwan yihiin xilli kooxihii khawaariijta ahaa dalka oo dhan ay culeys soo saareen gobolkaana qayb ka mid ah culeysyadaas ay soo saareen markii lagu soo magacaabo waxaa la rabaa inaad dareentid in xilkaas uu yahay xil aada u culus waan kuugu ducaynaynaa ilaahay ha kula garab galo waan kuugu hogaaminaynaa ilaahay idinkiisa waajibaadkaaga inaad gudato oo dadkaaga iyo deegaankaaga aada wax kusoo siyaadisid haddii alla idmo muddada aad halkaa joogtid oo aad xilkaan haysid guddoomiye gobolkan shabeellaha hoose mas-uuliyadda aad ka hayso oo guddoomiye ku-xigeen amni ah waxaa lagaaga baahan yahay maadaama dhiig cusub aad tahay oo nagu soo biiray in ciidanka qaranka soomaaliyeed ee gobolkan ka howlgala aada garab istaag weyn aada u muujisid difaacyada aada ugu tagtid aada booqatid aada la soo seexatid aada ka warhaysid annaga naga soo warsiisid si ciidankaas ay mooraal dheeri ugu helaan waajibaadka har iyo habeen ay ka haayaan gobolkan iyo shacabkan reer shabeellaha hoose wakti waxaan joognaa aada runtii u adag la rabo maamul gobol maamul degmo maamul deegaan iyo shacabba aan ismuujin lahayn aan ka hortegi lahayn hadafka khawaariijtan
howlgal ka dhacay muduuga ayaa lagu dilay horjoogo ka tirsanaa al-shabaab cabdikaadir jakarta ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada macawisleydah deegaanka ee degmada xaradheere ee gobolka muduga ayaa maanta howlgal qorshaysan ka sameeyey aagga deegaanada jawl iyo dhalwo oo hoostaga degmada xaradheere ee gobolkaasi muduga waxaana la sheegay in ciidamada ay howlgalka ku qaadeenna deegaano ay saacadii lasoo dhaafay isku aruursanayeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaaba saraakiisha ciidamada deegaanka ee howlgalka hogaaminayay ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaas ay ku dileen maxamed cali gaaguf oo ahaa horjoogo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaana kasoo jeeda degmada xaradheere ee gobolkaasi muduga sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in howlgalkaas ay kusoo qabteen xareed cabdi cali oo ahaa macawisley una goostay dhanka maleeshiyada ururka al-shabaab muddo hadda laga joogo sideed bilooda saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ciidamada deegaanka ay soo bandhigaan meydka horjooga ka tirsanaa ururka al-shabaab iyo ninka ka mid ahaa macawisleyda ee kal hore u goosta ururka al-shabaab kaas oo maanta ay soo qabteen wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamadu weli halkaasi ee howlgallo xoogan ka wadaana idinoo dhowr jeer sidan oo kale ciidamada deegaanka ee macawisleyda degmada xaradheere ay fuliyeen howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab islamarkaana ay si toosa u weerareen goobo isku aruursanayeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo doonayay inay soo weeraraan degmadaasi xaradheere ee gobolka muduga balse ciidamadu ay ka hortageen halka aad naga dhegeysanaysaanna waa radio johor mawjada siddeetan iyo sagaal dhibac shan mekerts johor hirshabeelle soomaaliya markana dibadda maraykanka iyo shiinaha ayaa ku heshiiyey heshiis si weyn u dhimi doona canshuuraha soo dejinta ama canshuuraha labada dhinac ayaa midba midka kale kusoo rogay canshuur dhimis muddo sagaashan maalmood gaaraysa xogaayaha maalidda maraykanka scott bezant ayaa sheegay in laba dal ay hoos u dhigi doonaan canshuuraha isdhaafsiga ah boqolkiiba shan iyo toban muddo sagaashan maalmood ah kulawaaqistan ayaa timid kadib markii laba dal ay wadahadal ku yeesheen dalka switzerland kaasoo ah kii ugu horeeyey ay labada dal yeeshaan tan iyo markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu canshuuro culus ku soo rogay badeecadaha laga keeno dalka shiinaha tariifooyinka waaweyn ayaa qalqal ku abuuray suuqyada maaliyadeed waxayna kicisay cabsi laga qabo hoos u dhac dhaqaalo oo caalami ah akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawa naga soo gaaray waa anaga intaa cidduu warkayga sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio george taas iyo ammaano allaha